fadhigii maantay golaha wakiilada somalilan oo shirgudoominaya gudoomiyaha golahaasi mudane baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha golahaasi waxay doodada ka yeesheen xisaabxidhadii labada kun iyo lix iyo tobanka oo in muddo ahba hor yaalay golahaasi iyadoo mudanayaasha golahaasi doodoodii maanta ay kaga qayb qaadanayeen ay isku aragtidha dhowaayeen ayaa mudanayaasha golahaasi waxay si iskumida uga dalbadanayeen shirgudoonka golahaasi in loo yeedho hantidhowrka guud ee qaranka si ay mudanayaasha golahaasi wax uga weydiiyaan howlaha uu qaranka u hayo waxaana hadaladii mudanayaashaasi ka mid ahaa halkan waxay kale ku caddeeyeen wax dokumentis la yidhahdee inaanay jirin haddaba marka aynu qaab xisaabeedka aynu isticmaalayno dib ugu noqonnay la ydhaha double account systemka waxaa caddaanaysa in iyo out wixii baxaya waxay ku baxaan bayment voucher wax la yidhaahdo wixii soo gelayaanna waxay ku soo galaan general receipt wax la yidhahdo ay ku soo galaan halkan kuma cadda bayment voucherada ay lacagtani ku baxeen kumana cadda r v nambarada ay ku soo xaroodeen kuma cadda qaab xisaabeed quman oo la raaci karaana meeshan ma jiraan madaxyada la fasaxa ee shidaalka iyo stationariga iyo xaynkaas mooye dhammaantood wareegtu ku joojiyey wareegtadiina kamaynaa hadal hadhaagii lacagtuna halkii kuma jiro dee ma shimbirey oo heesun baynu ku jiraa mala abaari baabay dee bahasha loo qaaday halkii laga saaray iyo qaabkeediiyo waxeedii dee hantidhowraha guudna ha loo yeedho waan raacsanahay qayluubku kama guuro godkiisa jawiyada haddii hore looga tegay hadday qaarkaa carcaraadeen iyo haddii hareeraha laga maray qayluunkii halkii buu yaallaaye muu guurinoo mid cusub laga keenay gobolka kutoniyo sanaad ee stoolku faqradii saddexaad waxay si cad u waajibinaysaa maaha sheegaysa waxa waa waajib distoria oo golahan inuu qabsadaa u soo bandhigidda xisaab xidka sanad maaliyadeedka dhammaaday muddo aan ka badnayn lix bilood halkan waxaa laynoogu keenay xisaab xidhkii tusausafodiin oo ay ahayd labada kun iyo shan iyo tobanka lixdii bilood ugu horreysay ina soo gaaro waxay caddaynaysaa golahan inuu halaq mareen noqdo inay lugtay macnihii ay lahayd jekambal system dowladeed oo isleeli tira inuu meesha ka baxay waxaan leeyahay daawacani ma aha intii hore haddaynu saa yeelaysa dambeha ka fog waa arrin fadeexada oo dul suran golahan oo si cad oo ulakaca oo xilkasnimada ka maran gacanta isaga taagay arrin keyra distoria arrinta caynkaa laagima hadday nagu soo noqonayso arrintani waxay ka soo horjeedaa qodobka konton iyo shanaad xilliga uu marayo xisaabxidhku qodobka konton iyo shanaad faqradii saddexaad oo sidii aan kaga shaqeeyey waajibinaysaa in la keeni lahaa lixdii bilood ee maxaanku lahaa kaas dee fodhiinkii ee dhac ka dambana waa la mid sanadba sanad buu yahay dhigmatikani waa dhigmati qaaliha waa indicatorkii muujinayay hantidii ummadda soo gashay gudo iyo dibadba iyo sidii u habboonayd ee ay u baxday haddii dal dhigmatigan miisaaniyadiisu ay shaqaynayso xisaab xidhkiisoo baale labina uu mid transparenta oo accountable isaguna accountabilitygiisu uu caddaado dalkaas waa dal shaqaynaya waxaan qabaa arrintani waxay markaa imika ka dhigan tahay inaan dalkii shaqaynaya ayaa xilliga ay soconayso neglectariska lagu sameeyey corruption maynu biilan hamaynu leena abuska lagu sameeyey implementation of law iyo distoorka arrin ka qaalisan oo maanta haddii aan hantida maqan lama heli karo haddaan financial regulationskeedu aan la ilaalin qaynuunkeeda qaynuxusaaneedkeeda haddaan la ilaalin waxaan leeyahay way yaynan hees dugmantigani caybuu ku yahay iyo fadeexad qarannimada somaliland doolka somalilandna dee maalin walba inaynu inagu cid kale ha dumisee laabta kaga tubanna maaha halana celiyo fadeexadda intaa leeg xilliga la keenay hadday tahay waktiga hadday tahay sanado jira documents hadday tahay wax dhamaystiran hantidhowlahan qaaliga ah ee ayaamahan idaacaduhu aada u buunbuuninayeen halla horkeena golaha waa la ka baxa
xaqiiqada markaynu ka hadlayno haddii aynu wax wanaajinayno horta distoorka weeyaan sababta arrinkan oo dhammi uu hagaagi waayo adduunka kale haddii uu barlamaanku ansixiyo uu isagu magacaabo ninkaa shilin dowladda ka lumi lahaa ama ka lumi lahaa ma jiro iyo ummadda furitaanka leeyahay distoorka waa la furaya aan la eeganba haddaba oo ninka hanta dhowrkii waa in goluhu ansixiyaa goluhuna waa siiya sida dowladaha hore u maray waayo hadduu nin gacanta ugu jiro ama wasiir gacanta ugu jiro ummadda waxba uguma fadhiya waa nin shaqaalo ah marka waxaan soo jeedin lahaa in resolution la helo in goluhu waagaa waanu soo jeedinay annagu laakiin waa nalagu kacay waa la qayliyey musiibo bay noqotay dowladdii waagaa ay ka baqday waxaan soo jeedin lahaa in resolution la soo saaro oo qodobkaas si ay ummadda hantideedu u nabad gasho aanu inan yaroo wasiir madaxtooye fadhiya ama nin kale meel fadhiya aan ugu takrifalin ama wasiir iyo kolayga qaadka la geynin ama baaburro lixdan kuna la iska iibsan in la bedelo sistamka tanaa ka hadlaysan waxba tari mayso haddaan lagu soo celin sida adduunka in goluhu uu doorto oo goluhu ansixiyo goluhu eryi karo waxa weeyaan har bacaad lagu lusay ee ku dadaala inaynu resolution iyo go-aan iyo qodob distoor bedelina la sameeyo in goluhu ansixiyo golaha laga doorto goluhu eryi karo taasi waa iga fikrad
horta hantidhowrka waynu ognahay maaha awood dee maxay wax ku khasabto xaqiiqdii wataynu ka wada hadlaynay oo markii loo ansixinayay xeerkiisa xeerka hantidhowrka la ansixinayay la diidayay in ilka loo sameeyo maxay hantidu waynu ognahay awoodiisa iminkana maxay ta kelmado yaryar oo jawaabayo maxay hantidu la odhan doono xaq anigu waxaan soo jeedinayaa sidii maxamed xirse cali xirse soo jeediyey in guddi la diro golaha baaritaan oo waxaa soo caddeeya maadaama guddidii ku shaqo lahayd arrinka kanna ay soo jeedisay qodobo badan oo caddaynaya siduu u dhacay xisaabxikani iyo inaanay iswaafaqsanayn iyada iyo miisaaniyadu inaqda ay ka muuqato iminka adduunka anigu waxaan soo jeedinaya in guddi golaha laga qabto maxay ti baaritaan la sameeyo xafiisyadii la tago la caddeeyo waxaan halkii ku bixeen maadaama mas-uuliyaddeeda ay tahay ilaahayna maalinta qiyaamaha inagula xisaabtami doono وأنت السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته